بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل ولا يصح عقد النكاح الا بولي وشاهدي عدل ويفتقر الولي والشاهدان الى ست شرائط walaa yasixu ma ansaxayo buu yidhi caqdu nikaax nikaaxa caqdigiisu ma ansaxayo ilaa biwaliyin ilaa weli mooyaane weli unbuu ku ansaxayaa washaahiday cadlin iyo laba markhaatiya oo cadliya wayaftaqiru lwaliyu weligana wuxuu u baahanayaa washaahidaani iyo labada shaahid ilaa siti sharaa'ida lix shardi alislaam waalbuluuq waalcaqlu waalxuriyatu waaldukuuratu waalcadaala wuxuu yidhi walaa yasixu ma ansaxayo caqdu nikaax waxaan ku jirnaa fii kitaabi nikaax wuxuu leeyahay sheikhu raximah ullah nikaaxu caqdigiisa ma ma ansaxaayo oo ma guntamayo nikaaxu ilaa weli inuu jiro mooyaane ee ilaa biwujuudi waliyin ama biidni waliyan weli biidni waliyin inuu weliga idmo ama nikaaxu mehriyo wa shaahiday cadlin iyo laba markhaatiya wujuud lwaliy iyo weliga inuu gabadha bixiyo waa shardu min shuruudi الnikaax culamada qaarna waxay yidhahdeen waa ruknu min arkaani الnikaax oo biduuniha nikaax ma ansaxayo gabadha waa inuu weligeeda bixiyo oo weligeeda uu u mehriyo guuriyo haddaysan taa dhicin nikaax walba oo weli la-aana waa nikaax baatila nikaax saxiixa ma ah masaladaana waxaa u daliila qowlu nabiyi sala allahu calayh wasalam laa nikaaxa ilaa biwaliyin laa nikaaxa ilaa biwaliyin alaslu fi nafyina waa nafyu sixa ma ansaxaayo mana sugno mana sugno way nikaax ma jiro ilaa biwaliyin wa qowlu nabiy calayhi salaatu wasalaam ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baatil saddex jeeruu nebigu calayh isalaatu wasalaam gabar walba oo weligeeda la-aantii guursata nikaaxeedu baail waayo buuyi nikaaxeedu waa baail macnaa waxba kama jiraan nikaaxaas waa nikaax faasida waa nikaaxaan ansaxaynin axaadiidaas waxay tusinayaan annikaax bigayri waliyin inuu yahay nikaax baatila uusan ahayn mid sharciya waana kan sheikha raxmat ullahi caleyh halkan ku sheegay walaa yasixu nikaaxu ilaa biwaliyin nikaaxu ma ansaxayo ilaa biwaliy weliga yaa waayo yaa noqonaya sidee u tartiibsan yihiin sheikhaa sheegi doona laakiin weligaasi waa in la helo waa shardi waa rugni waa shaahiday cadlin weliga haddii la waayo ayada xukunkeeda sheikhaa sheegi doona laakiin nin weliga la-aantiisa nikaaxu ma ansaxayo labada xadiidaa tusinaya oo u daliila adilo qur-aanka ka midana way tusinaysaa in nikaaxa uu leeyahay weliga oo an cidaan weliga lahayn uusan nikaaxa lahayn allah subxaana wa tacaala wuxuu idhaahday walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu ha u guurinina mushrikiinta xataa yu'minuu ilaa ay rumeeyaan markii laga hadlaayey dumarka aan mu'minaadka ahayn oo ragga lala khitaabayna alla wuxuu yidhahde walaa tankixu lmushrikaati ha guursanina dumarka mushrikaadka tankixuu iyo tunkixuu farqiyaa u dhexeeya tankixuu waa adinku ha guursanina gabdha mushrikaada ha guursanina ilaa ay rumeeyaan laakiin markii laga hadlaayay ragga mushrikiinta ah inaan loo guurinaynin allah subxaana wa tacaala muusan dhihin gabdhuhu yaysan guursanin ragga mushrikiinta ah muusan dhihin maxaa yeele ayadu maba isku guuri karto xaqna uma lahan inay guursato ee waa loo guurinayaa walidaalika allah wuxuu ka cabiray walaa tunkixuu ha u guurinina taa waxay tusinaysaabay inaan culimmadu in ayada loo guurinaayo ama dumarka loo guurinaya ayagu aysan guursanayn laa tusawiju almar'atu almar'ata walaa tusawiju almar'atu nafsaha wuxuu uhi nabigu calayh isalaatu wasalaam qof dumara qof kaloo dumar uma guuriso gabar gabar uma guuri karto walaa tusawiju lmar'atu nafsaha gabadhuna nafteeda uma guurin karto ayada isma bixin karto waa inuu weligeeda bixiyo waa inuu weligeeda bixiyo adiladaasi nusuustaasi waxay tusinayaan waxa soomaalidu masaafada ay yidhaahdaan inay baatil tahay oo wax diinka salya raad kula aysan ahayn waana xiila loo xeeladaystay mukhaalafati sharci madhabu shaaficiyana ma ah shaaficiyadu waxaa ka mid a mualifka raximah ullah aimo badanaa ka mid ah alimaamu shaafici laftirkiisa wuxuu leeyahay ma bannaana mana ansaxayo nikaax biduuni waliyin amaa qadiyaddan ay samaynayaan ama masaafada oo ah takyiib lwaliy weligii oo jooga ayaa la maqnaysiinaya ha la maqnaysiiyo weliga ile fuqahada qaara waxay yidhahdaan weligu hadduu maqan yahay ama meel fog jiro qaara istixsaanaad ku banneeya idan weliga waa in la maqnaysiiyo hadduu muqdisho joogo biyooleya la-ada iyo meelahan adigu tuulooyinka siddeetan kilomitir sagaashan kilomitir oo la fogaanaya khalaas weligii waa maqan yahay ha laygu meheriyo saakay guriga weligii ka soo quraacat xaafaddiisay ka soo baxday baabuuru inta ku rito meelaha geey u leeya waa qabaa oo aawa weligii maya shiikh meelahaas joogaa igu xihay qaaraana ka ganacsada oo meelaha boorar ku dhajista nimankii naagaha inuu isku xiro waa khaa-in lacag ku qaadanayo ayaguna waxay leeyiin waa shiikha igu soo meheriyey shiikh nikaaxaasi nikaax baatila waay nikaax jira ma ah fanikaaxuhaa baail fanikaaxuhaa baail binafsi qowli nebi calayh isalaatu wasalaam waana xiilad ay u xeeladaysanayaan inay ku bannaystaan nikaaxa noocaasa markii gabadha la kaxaynaayo meel fog lala aadaayo waa xiila yahuudda markay u xeeladaysteen ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka xarimay yowma sabti inay ugaa yacni inay ugaarsadaan ama ay kalluumaystaan way xeeladaysteen soo maa way xeeladaysteen shabaakadihiiba waxay dhigteen yowma sabti maalinka axaddana kalluunkii la soo baxeen waxay yidhahdeen maya annaga sabti ma ma kalluumaysan sabtiga oo soo adiga shabaqa dhigtay maahan sabtiga maya axadaan la soo baxnay sabtiga waa sii daadsadeen markii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka xarimay shuxuuma almeyta adaabuuha way dhalaaliyeen kadibna waxay yidhahdeen annaga shaxmi iyo xeer maba arage saliiday ahayd waxaan ka ganacsanayna saliid waa lagu lacnaday xiyalka noocaas oo kalea ee loo xeeladaysanaya ila almuxaramaat ma ku anfacayo waxna kuu tari maayo waa midla xiyal alyahuud nikaaxa masaafada nikaax sharciya maaha laa min alkitaab walaa min asunna meeluu ku sugan yahay ma jirto waa nikaax baatila dadkana muddo dheer lagu soo lugooye marka waa in la iska ilaaliyo waatu lbuyuuta min abwaabiha qofka hadduu doono inuu guursado gabadha reerkeeda ha ka doono ama dadka inuu dhaco boobo waa nooc boobka ka mid a gabadhii u kaxaysanayaa gadaal u marsana kadib waa odayaal soo diray wuxuu le hallaysiiyo waa ii joogtaa hallaysiiyo waa qasab kadib waxaa le mar hadday u joogto hallayska siiyo ila waaba baxsatay waa lagu qasban yahay waa boob shirka lagu yahay oo asagii ayadaba ay shirka ku noqdeen iyo midka meelaha u fadhiya lacagta ka qaadanaya nikaaxaasi calaa kulli xaal nikaax baatila waa nikaaxaasi nikaax sharciya maaha bixamdi illah caza wajal muddooyinkan dambe noocan maa dadku wax badanay fahmeen inkastoo hadda ayaantan dambe aada moodid inuu soo noqday dhallinyaraduna in badan ku soo noqday iyo dadka reer magaalka ah oo u badan dadka dhallinyarada ah ee jaamacadaha isla dhigta ama iskuullada isla dhigta magaalada waa ku badan taha gabadhii jaamacada lagu ogyahay jaamacaddii mid ka shukaansanaysa waa la israacayaa meelaa la tegaa waxaa le isku kaaya mahri maalmihii hoteellaa la isla tegaa habeenkiina cidaha loo kala hoyaadaa kadib halka gabadhii uur leh war jaamacaddii maxay tahay waxbarashaa lagu diray waa maxay uurkan maya ninaa i qaba waxaase qabnin miya waaas guur maaha waxaas guur maaha waa lacib waa ciyaar lagu ciyaarayo nikaax iyo guurkii waa dadka saa samaynaya in badanoo ka mid waa og yihiin inay xaaraam tahay nikaax sawaab oo saxiixana uusan ahayn qaarkood waa og yihiin nikaaxa noocaasi nikaax jira ma ah binasi qowli nabi alayh salatu wasalaam axaadiistaasaa u daliila nikaaxaasi inuusan jirin laa nikaaxa ilaa biwaliyin waa hadal waadix oo cad waay wa shaahiday cadlin shaahiday cadlin waa laba markhaati oo cadaalad u saaxiiba washaahiday cadlina waxaa u daliila isla xadiidkaas qeybtiisa dambe laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahiday cadlin ziyaadadaas xadiidkay ku jirtaa fii bacdi turuqihi laakiin ziyaadadan culammadu way isku khilaafeen min xaysu sixati wa dacfi ziyaadada washaahiday cadlin xaalkeeda waa la isku haystaa xadiidka inta hore waa saxiix laakiin qeybta dambe washaahiday cadlin culammadu way isku khilaafeen الإمام بن المنذر رحمه الله وعري وليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في إثبات الشهادتين في النكاح كما الصغنى بوير النبي عليه الصلاة والسلام شيء وحبا كما الصغنى أو كصاب في إثبات الشهادتين لو مرقات السويد في النكاح النكاح دحدي لو مرقات النكاح الله صغى لو مرقات لو باهي النبي كما الصغنى بوير عليه الصلاة والسلام معناها هذه قصة ضعيفة hadalka hadal la midana waxaa dhahaya shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llah fii majmuuci alfataawa isagana wuxuu leeyahay ma sugna xadiid ku soo arooray fi shahaada ama fi ihbaati shahaadatayn laakiin jumhuuru ahli lcilmi waxay qabaan in loo baahan yahay laba marqaati laba marqaati in loo baahan yahay waa madhab ljumhuur min ashaaficiyati walxanaabila a'imadii salafka ayaguna waa isku khilaafeen labada markhaati ma shardi baa fi nikaax mase shardi ma ah qaar waxay ka dhigeen shardi laazima sida ibnu cabaas oo kale radia allahu can cataa saciid ibnu musayab waxay qabaan inay labada markhaati ay laazim tahay in la helo koox kaloo culummada ka mid ah ama a'imadii hore ka mid a ayagana waxay leeyihiin way bannaan yahay nikaaxa biduuni shahaadatayn biduuni shaahidayn labadii shaahid la-aantood nikaaxu waa jaa-is waxaana arrinkaa sameeyey bay yidhaahdeen ibnu cumar radia allahu canhu ibnu cumar gabarow dhala ayuu u nikaaxiyey ayadoon cidna aysan la joogin oo laba shaahid aan lahayn asiga iyo ninka ku mehrinayo keliya isla jooga waana mehriyey waxaa sidaas si lamida sameeyey xasan ibnu caliy oo ibnu zubayr ayuu w ayuu u guuriyey labadooda keliyayna ahaayeen wamaa macahumaa axad qofna lama joogin xasan ibn alxasan ibn cali ibn abi aalib iyo cabdullaahi ibnu zubayr xasanaa guurinaya cabdullaahi buu u guuriyey labadooda keliyayna ahaayeen qof saddexaadna lama joogin markaa kadib ayna iclaamiyeen oo ay dadka u sheegeen in meherkaa u dhacay kadalika xamza ibn cabdillaah ibni cumar wiilow dhalay ayuu gabar u doonay saalimu uga doonay labadooda un baa wada joogay wiilkiina gabadha waa lagu meheriyey taa waxay tusaysaa marka agtooda inaysan shardi ahayn laba markhaati oo nikaaxu waxay leeyiin waa ansaxayaa biduuni shaahidayn labadaa markhaati la-aantooda laakiin labada markhaati in la sameeyo ayaa awlaa wa afdala maxaa yeelay markhaati la-aan hadhowti waraa imaan kara waxaa laga yaabaa nikaax in war la geliyo haddii ninka weliga ahaa iyo ninkii gabadha doonaya keliya ay gabadha isku yani gabadha uu u mehriyo ayadoon cidna la joogin waxaa dhici karta in laga shakiyo ama uu war ka yimaad si marka warkaasi loo dabar jaro nikaaxuna wuxuu ku fiican yahay iclaam iyo ogeysiin nabigaana faro wuxuu yidhi aclinu nikaaxa nikaaxa iclaamiya waa la iclaamiya nikaxa wax laqowax la qarsada ma ah maadaama loo baahan yahay in la iclaamiyo markhaatiyadii in la keeno la markhaati geliyana waa sida fiican oo fadliga badan waa culamada qaarna waxay leeyihin waa shardi waa laazim labadaa markhaati ma waxaa shardiya cadli miyaa shardi u ah oo inay dad saalixiina yihiin miyaa shardiya washaahiday cadlin buu yidhi sheikhu xadiidkana way ku jirtaa ziyaadadaasi culamada qaar ay ka hadleen washaahiday cadlin cadaaladdaas laakiin waa alcadaala aldaahira culamada qaar waxay leeyihiin shardi maaha cadaaladda laakiin cadaaladda waa muhiim cadaaladduna waa mid daahiraahi mid baatina ma ah bimacnaa qofka la tatabuci maayo man la dabagelaayo oo culamo waxay yidhahdeen zamankii saxaabada fii zamani abi bakrin wa cumar wa cuثmaan wa caliy radia allahu canhum guurku waa dhacayay dadka xaadiriintana umaysan shardinayn inay ayaga yaqaanaan ama la taskiyeeyo ama cadaaladooda laga hadlo shardi ma ahayn marka inaad tira adigu cadli mi qofkaan macadli ah la soo baaro saxma cadaaladda daahirka ah qofka muslimka haddaana xumaan kaaga muuqan alasl waa inuu qof maaragtay cadli ku sifaysan yahay alasl waa alcadl fi lmuslim ilaa qofka cadaaladda ka baxa oo jawr iyo dulmi markaa la yimaada waa qof asalkii ka baxay adiga marka daahirkaasaa dadka kula dhaqmaysaa cadaaladda la sheegaya washaahid ee cadlin laleeyahay waa alcadaala fi daahiri laa fi lbaatin waa cadaalad daahira ma aha cadaalo baatin oo la baaraya ma aha wayaftaqiru waliyu weliga wuxuu u baahan yahay buu yidhi washaahidaani iyo labada markhaati ilaa sitti sharaa'id lix shardi weliga iyo labada markhaati waxay u baahan yihiin lix shardi lix shardi markii ayaga laga helo ayuu weliguna wilaayadaasi uu ximbaari karaa u ehel u yahay labada markhaatigaana ay markhaati noqon karaan lixdaa shardi waa maxay shardiga koowaad wuxuu yidhi waa alislaam waa inay laba muslim yihiin labada shaahidna waa inay muslimiin yihiin weliguna muslim yahay shardiga labaad waa albuluuq walbuluuq qaangaar weligu waa inuu qaangaar yahay labada shaahidna waa inay qaangaara yihiin waalcaqlu caqliguna waa shardi caqligu wuxuu shardi u yahay fi lwaliy wa fi shaahidayn labadaba haddii weliga waalan yahay wax miyuu meheri karaa waxma meheri karo labada markhaati hadday waalan yihiinna waa la mid marka caqligu waa shardi waalxuriya xuriyaduna waa shardiga addoommadiia ku baxay wاdukuura raganimaduna waa shardi raganimadu waa shardi fi shaahidayn wa fi lwaliyi labadaba culamada qaar waxay leeyihin fi shaahidayn shardi ma ahan oo nin inaga markhaati way noqon karaan ama fi lwaliyi waa shardi maxaa yeelay dumar wax ma bixiyaan waxa wax bixiya waa rag weliga shardi waxa waa dukuuriya inuu rag yahay ilaa anahu wاlcadaalatu iyo cadaalad buu yihi cadaalad labada waa loo shardinaya shaaficiyadu sidaasay qabaan weliga waxaa shardiba inuu caadil yahay labada shaahidna waxaa shardiya inay yihiin kuwa cadli u saaxiiba cadaalat lwaliyi layskuma waafaqsana khilaafaa ka jiraan culamada qaar waxay leeyihin haddii la yidhaahdo weligu waa inuu caadil noqdo waxay yidhahdeen nikax wax badanaa meesha ka baxaya dad badanoo waxaa jira yacni awliye u ah dumarka qaar haddana cadaaladdaas aan ku sifaysnayn sax maahan ba yidha wax badanaa ku baaba'ayo oo nikaaxii ka mid ah in la yidhahdo cadaaladaa shardiya cadaalad shardi ma aha cadaalad shardi uma ahan fi lwaliy ilaa annahu laa yaftaqiru nikaaxu dimiyati ilaa islaami اlwaliy ilaa annahu laa yaftaqiru uma baahna buu yidhi nikaaxu dimiya gabadha dimiyadda ah nikaaxeeda ilaa islaami اlwaliyi weliga inuu muslim yahay uma baahna walaa nikaaxu اlamati addoonta nikaaxeedana uma baahna ilaa cadaalati sayidi sayidka cadaaladiisa uma baahna wuxuu ka soo reebay gabadha dimiyadda ah addimiya waa gabarh ka mid ah gaalada ahlukitaabka ah ee jizyada bixinaayo maxaa yeele kuwa jizyada laga qaadayo culimmada in badanoo ka mida waxay qabaan inay ahlukitaabka yihiin waxaan ahlukitaab ahayn waxay leeyin jizya lagama qaadayo oo ayaga waxaa la kala dooransiinayaa bayna alislaam walqitaal amaa jizyada waxaa laga qaadaya waa ahlukitaabka marka gabarh kitaabiyada oo dimiyada oo yacni ku hoos nool dadka muslimiinta ah oo jizyada bixinaya gabadha noocaasa nikaaxeeda looguma baahna buu yidhi weligeeda inuu muslim noqdo weligeeda dimiga inuu muslim yahay shardi maaha walaa nikaaxu اlamati addoonta nikaaxeedana uma baahna ilaa cadaalati sayidi sayidka cadaaladiisa uma baahna addoonta markii la bixinaayana sayidkeeda inuu caadil yaha uma baahna oo waxaa laga soo reebaya cadaalat اlwaliy wa wla اlwulaati alabu uma aljaddu abu labi wa wla اlwulaah alwulaah bimacnaa waa jamcu waliyin waay owliyada dumarka ama kuwa meherinaya wilaayada dumarka iska leh waxaa ugu owleysan buu yidhi alabu aabbaha aabbaha ugu horeeya gabadha aabbaheedoo jooga qof kale ma bixin karo al-ab baa ugu horeeya uma aljaddu kadibna awowgaa ku xiga awowgaasi yaa waaye abul abi buu yidhi aabba aabbihii waay awowgaasi waa aabba aabbihiis uma alakhu lilabi waalum kadibna waxaa ku xiga walaalka ku aabba iyo ku hooyada gabadha alakh shaqiiq ayaa ku xiga waa madhabu shaaficiya xanaabilada waa ku khilaafsan yihiin shaaficiyada mowdican waxay leeyihiin ayagu uma aljadu abulabi ayaga waxaa ugu xiga uma alibn waxay leeyihin gabadha la bixinaayo haddii matalan gabarh garooba taho ilma hore u dhashay cunu ilmaha ay dhashana oo wiil ku jira weyn oo qaangaara wiilkeedaa bixinaya bay yihahdeen walaalka wiilkaa ka horeeya cinda alxanaabila hooyadaas wiilkay dhashaa bixinaaya oo meherinaya asaana walaalka ka horeeya bay yidhaha laakiin shaaficiyadu waxay leeyihiin maya wiilku asoo jooga waxaa meherinaya hoo yacni bixinaya walaalkeedaa bixinaya aabbaha iyo awowga walaalkaa ku xiga uma alakhu lilabi waalum uma alakhu lilab kadibna waxaa ku xiga walaalka ku aabbaha ah alakh lium wilaayada waxba kuma leh walaalka gabadha ku hooyada ah ma bixinayo bixinteedana ma laha haddii xataa la waayo walaalkii la dhashay walaal ku aabba iyo ku hooya haddii la waayo mid ku aabbaa la waayo adeeray u gudbaysaa ama waxay u gudbaysaa walaal wiilow dhalay ama walaalka ku hooyada ah maya gabadha wilaayadeeda ma lahan marna bixi maayo hadday isku hooyo keliya yihiin xagga aabbaha aysan wadaagayn maxaa yeele wilaayadu waxay ka timaadaa dhanka aabbaha dhanka aabbahay ka timaada dhanka hooyada kama timaado uma alakhu lilabi wاlum uma alakhu lilab uma ibnu اlakhi lilab tartiibtan waxay ku anfacaysaa markay kulmaan aabbaya awoowa wada jooga yaa horeeya aabbaa horeeyo gabadha bixinayo hadduu aabba meesha ka baxo awoowe iyo walaalna ay joogaan awoowaa bixinayo walaal shaqiiq iyo walaal liab hadday wada joogaan midka shaqiiqaa bixinaya haddii walaal liab iyo wada joogaan ibnu اlakh ashaqiiq yacni waa wiilay eeddo u tahay waayo ayadu oo walaalkeed ku aabbayo ku hooyaa u dhalay yaa bixinaya alakh lilabaa bixinaya tartiibtan markay kulmaan saasaa loo kala hormarinaya uma ibnu اlakh kadibna waxaa ku xiga buu yidhi walaalka wiilkau dhalay lilabi wاlum macnaa walaalka shaqiiqa wey iyow la dhashay gabadha la dhashay macnaa waa midkay eeddada u tahay uma markaa kadibna ibnu اlakhi lilab waxaa bixinaya walaalka ku aabbaha wiilku u dhalay uma alcammu kadibna adeer uma bnuhu kadibna adeer wiilkii calaa hada tartiib tartiibtaasay ku soconayaan buui saasaa wilaayada loo kala leeyahy loogu kala horeeya faidaa cudimat alcasabaatu haddii casabaadkii la waayo casabaadkii qaraabada gabadha la ahaa haddii la waayo falmawlaa almuctiq waxaa xoreynaya waxaa nikaaxinaya oo meherinaya mowlaha wax xoreeyey oo ayada xoreeyay hadday maalan adoon hore u ahaan jirtay uma casabaatuhu kadibna casaba casabaadka mowlahaas muctiqa ah casabadiisa iyo qaraabadiisa xore ayaa meherinaysa uma alxaakimu kadibna xaakimkaa meherinaayo intaasoo dhan haddii la waayo xaakimkaa meherinaayo fasulطaanu waliyu man laa waliya lah saasuu yihi nabiga alayh isalaatu wasalaam fasulطaanu waliyu man laa waliya lah suldaanku waa xaakimka waa weli wuxuu weli u yahay qof aan weli lahayn qof aan weli lahayn waa qof intii lasoo sheegay iyo tartiibtaas lasoo sheego dhan aan lahayn oo casabaadba aan lahayn waxaa bixinaya suldaankaa bixinaayo walaa yajuusu ma banaana buu yidhi an yusarixa marka wilaayada sidaasaana loo tartiibinaya waana shardun wa rugnun fi nikah culamada qaar waa shardi bay leeyihin qaarna waxay leeyihin waa rugnun fi nikah in weligii la helo khilaafan lilxanafiya xanafiyada culummada way ku khilaafeen masaladan alxanafiya waxay leeyihiin gabadha waxaa bannaan inay ayada isbixiso gaar ahaan haddii ay garoob tahay waxay lehin ayadaa isbixinaysa oo xaggaa ka keenteen inay isbixinayso waxay yidhahdeen waa qiyaasan cala albayc beecoo beecaa looga qiyaasanayaa bay yidhahdeen sida gabadhu ay dukaan u iibi karto wax u iibi karto ayay nafteedana u bixi kartaa bay yidhahdeen waa qiyaas faasida waay waa qiyaas faasida waxay yidhahdeen culummadu dhowr wejiba qiyaaskan faasid uu ka yahay wejiga koowaad waa qiyaas musaadimun linnas waa qiyaas naski si toosa uga hor imaanaya iyo daliilkii laa qiyaasa maca annas masaladu haddii baa nas yaallo oo daliil yaallo qiyaas ma jiro qiyaaska waxaa wuxuu yimaadaa waa cinda candami aladilla markii adilo la waayaa qiyaas la aadaa laakiin daliil waadixoo meesha yaalla inaad tidhahdo waxbaan qiyaasanayaa daliilka ka hor imaanaya qiyaaskaas qiyaas faasida waay wejiga labaad waxay yidhaahdeen beeca iyo nikaaxu farqi weynaa u dhexeeya beecu waa sahlan yahay culayskiisu waa ka sahlan yahay midka nikaax gabadhu hadday wax iibinayso waxay iibinaysa ay ku qaldanto iyo inay nafteeda bixiso ooy khatar nafteeda u bandhigto labadood midee weyn laa shaka nikaaxa weyn nikaax waa mustaqbal waa nolol mustaqbala beecan waa wax yaroo la kala iibsanayo haddii xataa wax qaldamaan si sahla lagu sixi karo laakiin nikaaxu sidaa ma aha waxa gabadha weliga loogu shardinaayana waxaa waaye maslaxadeeda waay ma aha weliga maslaxadiis ayadaa lagu dhowraya ayadaa lagu ilaalinayaa si aysan ugu dhicin af libaax aysan ugu dhicin oo aysan meel dhibaato badan aysan u gelin ilan dumarku waa naaqisaatu caqlin iskuma filna aqoonta raggay u leeyihiinna waa yarta aragtidooduna ma aha mid dheer oo ay ka fakeri karto masaalixdeeda wax anfacaya fi lxaadir walmustaqbal saa darteed nafteeda laguma dayin waa xikma ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay in la ilaaliyo oo weligeeda uu ka warqabo oo meeshay ku baxaysa ay noqoto meel weligeeda uu ku ogyahay oo laga fiiriyey dhan walba weligaasna waxaa la rabaa inuu qiimeeyo meesha maslaxada ugu jirtana uu ku bixiyo marka madhab alxanafiya madhab saxiixa ma ah in beeci aan uga qiyaasanno ay yihahdaan waa qowl baatila culimmaduna aad bay ugu inkireen walaa yajuusu ma bannaana an yusarixa inuu caddeeyo bikhidbatin bikhidbati muctadda mid ciddo tirsanaysa doonisteeda inuu caddeeyo uma bannaana ninku markuu naaga doon yahay naag la furayoo ciddada ku jirtaahay inuu u caddeeyo inuu rabo ma bannaana naag ciddo tirsanaysa naagaha ciddada tirsada ama dumarku markay ciddada tirsanayaan waa dhowr qaybood mid waa rajciya midna waa baa'ina midna waa mutawafaa canha zawjuha oo mid ninkeedii ka dhintay albaa'ina waalmutawafaa canha zawjuha labadaasi way bannaan tahay inuu u sarbeebo doonista ma u saraaxayn karo iyagoo ciddada ku jira intay ciddada ku jiraan amaa midda rajciyada ah mana u saraaxayn karo mana u sarbeebi karo maba bannaana inuu doonto maxaa yeele nin baa qaba weli weli zawjo waayo naagtu markii ay la furo ay rajciyada tahay weli zawjo waay dadku inta badan waxay u maleeyaan gabadha haddii la furo dalaaquna uusan baa'ina ahayn inay markiiba ninka ka xijaabanayso guriga ay ka cararayso saxna ma aha ka xijaaba mayso gurina uga carari mayso hadduu dhintana way dhaxlaysaa intay rajciyo tahay ilaa ciddada ay ka baxayso rajciyo ma la yaqaanaa saddexdii aan dhammaanin macnaha waa furay laakiin saddexda waxbaa dhiman middaa rajciyada weli zawjo waay laakiin midda baa'inada ah zawjo ma aha oo mar hadduu furo xariggiisa waa ka baxday baa'inada waa middaan waxba ku dhinnayn oo saddexdii u dhammaatay ma u bannaan tahay inuu soo ceshto middaasi uma bannaana idan baa'ina la yihahdaa marka waa mid ka go'day middaasi waa loo sarbeebi karaa khidbada midda ninkeedii dhintayna khidbada waa loo sarbeebi karaa laakiin rajciya maya kuma bannaana inaad iskula hadasho maxaa yeele weli ninay u joogtaa waxaa laga yaabaa inuu soo ceshto inaad la hadashaa xaaraam waayo oo kala hadashi nikaax iyo guuriyo wax ku saabsan mid labada marka sheikha raxmat ullahi caleyh markuu leeyahy walaa yajuusu an yusarixa bikhidbati muctadatin iyo ula jeedaa middaasi waa midaan rajciye ahayn waay waa labadii kale wa yajuusu waxaa bannaan buu yidhi an yucarida lahaa inuu u sarbeebaa bannaan tacriidku waa sarbeeb wayankihahaa uuna guursado bacda inqidaa'i ciddatihaa markay ciddadeeda dhammaato kadib hadda inuu u sarbeebo waa u bannaan tahay laakiin guurka wuxuu dhacayaa markay ciddada ka baxda kadib masaladan shiikhu ka hadla waxaa u daliila qowl اllahi caza wajal walaa junaaxa calaykum fima caradtum bihi min khidbati الnisaءi aw aknantum fi anfusikum calima allahu anakum satadkuruunahuna walakin laa tuwaaciduuhuna sira ila an taquluu qowla macruufa wlaa taczimuu cuqdata الnikaaxi xataa yabluga alkitaabu ajalah aayaddaasaa u daliila aayadda tafsiirkeeda fii suurati albaqara aan kusoo marnay allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyay wax dembiya dushiinna ma ahan fii maa caradtum bihi wixii aad sarbeebtaan tacriidku waa sarbeebtii oo min khidbati الnisaa dumarka doonistooda ah wax dembiya kuma lihidiin waxaad sarbeebtaan ow aknantum ama aad ku qarisaan fii anfusikum nufuustiinna aad ku qarisaan oo qalbiga idinkaga soo dhacay calima allaahu alla waa og yahay annakum adinku satadkuruunahunna inaad u sheegaysaan ood la hadli doontaan ilaahay waa og yahay walaakin laa tuwaaciduuhunna siran laakiin si hoose hawla ballamina ilaa an taquuluu qowlan macruufa ilaa hadal wanaagsan inaad tirahdaan mooyaan walaa taczimuu cuqdata الnikaax hana go-aansanina meh yani guntinta meherka oo hana mehersanina dumarka ciddada ku jira xataa yabluga alkitaabu ajalah ilaa kitaabka uu waqtigiisa gaaro kitaabka yaa waaye waa alcidda ilaa ciddadu dhammaato waa ilaa ciddadu ay dhammaato waa inqidaau lcidda sarbeebtaa marka la ogol yahay ee tasriixa lama ogolaa waana soo marnay sarbeebaha markii la sarbeebaayo waa in lafdiga uusan sariix noqon lafdiga waa inuusan sariix noqon sarbeebaha waxaa ka mid ah inuu maalan ayada ku yidhahdo waxaan doonayaa inaan guursado guura igu jira oo guurdoonan ah guurdoon aan sariix miya mase waa sarbeeb ayada sarbeebay fii xaqi hataa sababtoo ah adaan ku guursanaa maadan dheh laftirkeeda marka damaca geli kara oo waxaa laga istiraada hadduu guurdoon yahay waxaa laga yaabaa inaa isguursataan markaa ciddada ka baxdo meeshaa sarbeebaa ku jirta qaar culammada ka mid ah waxay yidhahdeen haddaad tidhaahdo adoo kalaa igu fiicnaan lahaa sarbeeb waayey dheheen laakiin warkaas sarbeeb miya mase waa tasriix waay warkaas war cadoo waadix oo bannaan yaalla waay adaa igu fiicnaan lahaa waa cadda sarbeeb maaha sarbeebadu waa hadallada la dul marmaro oo aan ku caddayn inuu qofkaasi doonayo ayada amaa inuu tasriixiyo xaaraam waay tasriixan lama ogola fi lcidda ilaa ay ciddada ka baxayso wاnisaau dumarku calaa darbayni waa laba qaybood buu yidhi hayibaatun wa abkaar dumar sayibaada oo guur soo maray wa abkaarun iyo kuwa abkaaroon weli aan guursan labadaas qaybood ay u qaybsamaan dumarku falbikru midda bikrada yajuusu lilabi waاljaddi aabbaha iyo awowga waxaa u bannaan ijbaaruhaa qasabkeeda cala nikaaxi nikaaxa ay ku qasbayaan ayaa bannaan buu yidhi dumarku waa laba nooc sayibaad guurka soo maray iyo kuwaan guur soo marin kuwa guurka soo maray waxaa u bannaan buu yidhi aabbaha iyo awowga inay ku qasbaan cala nikaax qowlkan sawaab ma aha madhabkan waa madhab culammada qaar ay qabaan laakiin madhab sawaaba ma aha dumarka aan guurka soo marin labaa loo kala qaadaya inay yihiin baaliqaad iyo inay yihiin hayru baaliqaad dumar qaan gaaray iyo kuwaan qaan gaarina loo kala qaadaya haddaysan gabadhu qaan gaarin oo ay yar tahay aabbaheed iyo awowgeed waxay xaq u leeyihiin inay mehriyaan biduuni idniha ayadoon ogeyn yani ayagoon idan aan weydiinin maxaa yaele waaba yartahaba idan weydiin ma laha ayadoo toddoba sano jirta ama ka yar aabbaheed waxaa u bannaa inuu nin ku mehriyu siiyo hadhowta markay soo qaan gaarto waxaa ku waajib oo ku laazima ninkaas la siiyey inay guursato oo markaa kadib idan la weydiin maayo idan uma furna midda yarta ah laakiin midda baaliqada ah ee qaangaarka ah ayadoo waa waajib in idan la weydiiyo saasaa loo kala qaadaya gabadhu markay bikrata labadaasaa loo kala qaadaya inay tahay baaliqa inay hayru baaliqa tahay amaa ilaaqa mualifka uu sheegay culamada qaarna ay qabaan ilaaq hayru saxiixa wa ilaaqa mid sawaaba maa maxaa yeele waxay deliishadeen qisadii caaisha radi allahu canha ama xadiid caaisha ana nabiy sal l slam tazawajaha wa hiya bintu sita siniin lix sano ayadoo jirta ayaa nebiga lagu meheriyey calayhi salaatu wasalaam oo abubakar siiyey sagaal sano markay jirtana nebiga waa la aqalgalay calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdeen xadiidku wuxuu daliil u yahay inaan idan la weydiinin oo dhankee laga daliishanayaa waxay yidhahdeen abubakar radi allahu canhu markuu caaisha nebiga siinayay caaisha waxba kama weydiin masaladaas ma waxay daliil u tahay midaan qaangaar ahayn in la bixinaayo mase bikr oo dhan in la bixinaayo daliil u tahay biduuni idniha qaangaar midaan ahaynay daliil u tahay idan midda qaangaarka ah ayada waa in la idan weydiiyo waay wa idnuhaa sukuutuhaa sida nebigu sheegay alayh salatu slam idankeeduna waa inay aamusto hadday aamusto waa ogoshaha way macnaheedu waa la idan weydiinayaa sidaasaana culimo badan rajaxeen uu ka mid yahay shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah اllah wasayibu midda sayibkaana laa yajuusu ma bannaana taswiijuhaa guurinteeda ma bannaana ilaa bacda buluuqihaa wa idnihaa ilaa buluuqeeda iyo idankeeda kadib mooyaane macnaa inay ayada ogolaato idanto waay oo nebiga alay slat slam wuxuu yidhahda walayimu tusta'mar gabadha guurka soo martay tusta'maru waa la amar weydiinaya ayadaa amarka laga rabaa macnaha inay fasaxdo ay tidhaahdo ha la ii guuriyo ayaa laga rabaa markaas kadib waa weligeeda meherinaya marka gabadha guurka soo martayna waxaa la weydiinayaa amar midda aan guur soo marin ee qaangaarkaana waxaa la weydiinayaa idan farqigaana u dhexeeya alidnu walamr idanku waxa waaye inay tidhahdo waa ogolahay ama ay ka aamusto idankeedu waa sukuud inay shib iska tiraahdo gabdhuhuna markii aysan hore u guursan waa xishood badan yihiin waana naadir inay tiraahdo waa ogolah waa naadir waxayna u badan tahay inay iska aamusaan markii loo bandhigo ama lagala hadlo hadday aamusto haddii markii lagala hadlo ay qososho waxay tusinaysaa ridaa bay tusinaysaa culamada qaar waxay yidhahdeen hadday oyso rido miya qaar waxay yidhahdeen ha mararka qaar farxadda waa lala ooyahay dheh waxaa laga yaabaa inay raalli ku tahay oo inta waxa keenaya calaa kulli xaal waxaa la weydiinaa idnaa la weydiinaa wa idnuhaa sukuutuhaa amaa gabadha guurka soo martay ayadu waa ku dhiiran tahay inay tiraad aniga ninkan waa rabaa maadaama ay ku dhiiran tahay ayada waxaa la weydiinayaa amar bimacnaa inay amarto in ninkaa la siiyo ay ogolaato laakiin lagu qasbi maayo gabarh qaangaara ama bikra ha noqoto ama tayiba guur lagu qasbi maayo xaqna uma lahan inuu weligeeda ku qasbo sida saxiixa xaq uma lahan wuxuuna leeyahay shaykhu lislaam raximah اllah wayajibu calىa waliyi اlmarأati an yataqi اllah waxaa ku waajiba buu yidhi gabadha weligeeda inuu ilaahay ka baqo fii man yusawijuhaa bihi cidduu u guurinaayo inuu ilaahay uga baqo subxana wa tacala gabadhaasi oo wayandura uu fiiriya buu yidhi fi zawji zawjka ninka uu siinaayo waa inuu iska fiiriya allah subxaana wa tacaala ayaa weli ka dhiga waxa weli looga dhigan waa inuu masaalixda fiiriyo marka waa inuu fiiriyo fi zawj ninka gabadha uu siinayo hal huwa kuf'un aw hayru kuf'in ma yahay mid gabadha u qalma mase ma ahan waa inuu fiiriyo fa inahu inamaa yusawijuha maxaa yeele asiga wuxuu gabadha ugu guurinayaa limaslaxatiha waa iyada maslaxadeedaba wuxuu ugu guurinaayo waa maslaxadeeda laa limaslaxatihi ma ahan asiga maslaxadiisa wliyaa awliyaa nisaa waa inay baabkaa iska fiiriyaan horta gabadha markuu weligu bixinaayo danta waa maxay ma maslaxadeeduu raadinaa mase tiisuu raadinaa maxaa loogu dhiiba ma teeda ma zawaatiisa waa mideeda waay idan inuu maslaxadeeda fiiriya ma aha inuu tiisa fiiriyo dadka qaarna hadda tooday fiiriyaan limaslaxatiha laa limaslaxatihi buuy wuxuu fiirinayaa wax ugu guurinayaa waa maslaxadeeda ee tiisa ma aha walaysa lahu mana lahan buu yidhi an yusawijaha yani xaq uma lahan mana u banaana weliga an yusawijahaa inuu gabadha u guuriyo bizawji naaqisin nin naaqisa inuu u guuriyo wax ka dhiman yihiin liqaradin lah ujeedduu asiga leeyahay darteed inuu nin naaqisa ugu guuriyo xaq uma lahan buu yidhi oo waa maxa ujeeddadaas uu leeyahay waa tusaaleeyo wuxuu yidhi mila an mila an yusawija muuliyata dalika zawj badalaha sida inuu u guuriyo gabar oo asiga doonaayo ninkii weliga u ahaa ayada bedelkeeda inuu u guuriyo macnaa waa nikaaxi loo yaqiina nikaaxu shikaar ninkan weliga ah ninka kale gabadha uu siinaayo ayuu gabar ka rabaa wuxuu leeyahay marka gabdhaha aan isdhaafsanno gabdhaha aan isdhaafsanno gabar aan ku siinayaa adiguna gabar isii gabadha marka uu bixinaayo uu ninkan siinaayo maslaxadiisa miyuu ka fiiriyey mase gabadha maslaxadeedu ka fiiriyey midiisa khaaska uu ka fiiriyo asaa gabar rabaa in gabar la siiyu rabaa uma banaana inuu gabadha sidaa ugu tasarufo oo uusan fiirin maslaxadeeda ee uu midiisa fiiriyo wuxuu kaloo ku tusaaleeyey tusaale labaad wuxuu yidhi ow yusawijaha ama wuxuu u guurinayaa lirajulin nin buu u guurinayaa asoo dantiisa gaarka uu fiirinayo wuxuu ugu guurinayaa limaalin yabduluhu lah maal uu asiga siinaaya darteed midaan dambe dadka waa ku badan taha gabadhuu bixinayaa ninuu siinayaa ninka uu siinaaya asaa wuxuu ka fiirsanaa dhaqaalo wuxuu le meeqo siinayaa ninkan idan gabadhan maslaxadeeda uguma guurine midiisa khaaska buu u bixiyey oo ah in asiga dhaqaalo uu ka helo aaway marka wixii loogu dhiibay mas-uuliyaddiisa waa dayacay mas-uuliyaddiisa waxay ahayd qofka ugu wanaagsan iyo sida ugu wanaagsan inuu gabadha ku bixiyo oo maslaxadeeda uu ka shaqeeyo hagaageeda maaha inuu dhaqaalo ku raadiyo waqad khaabahaa walaal qad khaabahaa ayada uu soo dalbay buu yidhi man huwa aslaxu laha mid asiga uga wanaagsan min dalika zawji ninkaas mid ayada uga wanaagsan ninkaas macnaha wuxuu leey markuu maal ku bixinaayo oo gabadhaanu inta nin siiya maal ka qaadanayo waxaa laga yaabaa gabadhaani inuu soo doontay nin uga habboon ninka uu siinaayo oo ayada maslaxadeeda uga fiican laakiin waa u diidaya maxaa yeele maal ma haysto hanti uusan hayn idan maslaxadeeda ma fiirina tiisuu fiiriy ayada maslaxadeedama waxay ku jirtaa in odagu un lacag keliya uu qaato ninka doonana uu keeno maslaxadeeda ma ah maslaxadeeda waxay rabtaa inay la noolaato oo la dhaqanto oo ay dabci fahmi karto oo mucaashare iyo wanaag uu kala dhexaynaayo kaasaana la rabay inuu raadsho nin diinkeeda u ilaalinaya masaalixdeeda u ilaalinaya mas-uuliyaddeeda qaadi kara ayada aan dhibaataynaynin sifaadkaasoo dhan inuu ka fiiriyo oo kufi oo gabadha u qalma marka awliyaa lumuur wuxuu leeyahy ilaahay ha ka baqaan waana inay gabadha u guuriyaan limaslaxatiha laa limaslaxatihi maslaxadeeda darteed aysan noqon waxa uu raadinaya maslaxada asiga naftiisa haddii marka gabadha uu ku qasbo guur ayadoo gabar weynah oo qaangaara oo yidhahda ilaa waa ilaa waa inaad guursato ninka aniga aan doonaayo waajib miyay ku taha gabadho inay aqbasho haddaysan u arkin inuu u qalmo waajib kuma aha asigana uma bannaano inuu ku meheriyo gabadhu inay raalli tahana waa shardi markii meherku u dhacayo waa inay raalli tah ridaheedu waa laazim haddaysan raalli ahayn meherkaad meheriso meher jira ma ah waa inaad ku qanacsan taha marka ridaaha waa shardi in ayada raalli tahay waa shardi waxaa muhiim ah oo culimmadu baraarujiyeen mas'alo dadku inta badan fududaystaan fi nikaax markuu meher ku dhacayo waxaa la fududaystaa gabadha ridaheeda in la hubiyo marka gogasha la iskugu yimaado ee la leeyahay gabadha ha la meheriyo gabadhaa ma idantay in la meheriyo ma ogoshahay dadka qaar way fududaystaan weligaa soo fadhiisanaya wuxuu leeyahay gabadha waa ogoshahay hal sheikhow ku meheri bixi waa ogoshahay sooma dhici karta inuu weliga been sheegaayo waa suuragal inu weliga been sheego hadhowta ay soo baxda gabadha inaysan raalli ahayn mararka qaar waxaa la sheegayaa qadar lagu heshiiyo mehera laakiin gabadhu aysan raalli ka ahayn ama aysan ogeyn wayna dhacday waxaa dhacday aroosyo inta la iskugu yimid lagu kala tegay markii xoolihii la qalay oo la isku yimid kadib lagu kala tegay inta lagu heshii waayo meherkii ninkii qiimuu sheegay gabadhii markii la weydiiy waxay tiri maya annaga waxaas kuma heshiinin maba ogi wuxuu sheegaayo ee intaas intaasaan ku heshiin oo meesha lagu kala tego wax badanay dhacday waxaa keenayo hubsiina la-aanaa keenaysa marka hore waa in la iska hubiyo raalli ma tahay wixii lagu ballamaysa ma tahay waxa la sheegay si hadhowta qalad aysan uga soo noqon nikaaxaas iyo meherkaas wahayibu laa yajuusu taswiijuhaa hayibkuma bannaano buu yidhi in loo guuriyo ilaa bacda buluuqihaa wa idnihaa ilaa buluuqeeda kadib iyo waidnihaa idankeeda gabadha hayibka ah laleeyahay idankeedaa lagu guurinayaa waa midee horta sayibnimadu ma waxay ku timaadaa gabadhu inay guur soo marta keliya miyay ku timaadaa asbaabo kale ku timaadaa asbaabo kale ku timaadaa gabadhu waxaa laga yaabaa iyadoon guur soo marin inay bakaaradeedu baaba'do aysan bikro ahayna dhici karta xanuun ku dhacay darteed ama jug gaartay darteed inta waa u dhacdaa middaasi wa hayiba miyay soo gelaysaa miduu shiiqu halkaa uga hadlaaya miya maya hayibka shiiqa uu ka hadlaayo waa midda guur soo martay waa amaa midaan guur soo marin xukunkeedu waa xukmulbikri gabadha bikradaabay ku xukun tahay midaan guur soo marin oo asbaabo kale bakaaradeedu ay ku zuushay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin